iyagu xoolaha kulley waa an seen yihiin wanamna waa ka dhinaan waxna waa kulley waa seenyihiin rob helin dadkoo dhan baa hawshaas waxa weye dhibaatadaasi ay haysaan qofka sida ilaahay ugu talagalay baynu noqonayaa laakiin meesha degaanku waa meel la yiraahdo waa degmada baxda meelaheeda waay
waa gartay marka waxaad naga siisaa tafaasiil siday wax u dhaceen bal xanuunsada kulley meelahaas baadigaas meel yaro wax laga degdegay buu ugu faafaacay xoolihii baa kulley kasoo harto dhibaatooday waanti kale hade ma malabgiisiina de xilligiisiina wuu gaaray marka waa jirabay waa lasoo qaaday intii aagsi degmadaa la keenay cirbaduu dhawaa la siisiiyey oogaa waa roonaaday baaritaan fiican in la geliyaa la rabay hameen horena markii meel seexday uu isdilay marka sidaas wey marka sababtu isku dilay maxay tahay
lama ogaan karo waa de waxa weeye isagii ma sheegin oo isaga wuxuu sheegay horta in uu hadalo dhaalkii dhe bil bil inuusan hurdin oo hurdadii ka tagtay marka waxaa loo malaynayaa inay tahay barnaamijkaasi xoogaa xagga dhimirka maskaxda isdhin ah de wax kasta ha ku timaado ama hadda dhibaatadan jirto abaaraha ha ku timaado ama hadee aanfa iska timid oo waxa weeye samaawiya ha ahaatay waxay rabto adi ma ogaa karno waa sidaas laakiin waxaa jirto la sheegayaa in sababtu isku dilay ay tahay xoolihii uu lahaa in abaar ay ka baabi'isay kadibna arrintaasi ay xigtay miyo xooluhu ma wada baabi'in kulley waxwaaga ha noqdeen laakiin xooluhu kalena waa u jiradeen kulley roobna ma jirin oo de waa waxa lagu hadaqarxamo waa noqon kartaa laakiin waxa weeye wuxuu maba wada baabi'in haddaan roob anaa waxa dhanaa rajo saasa laga qabo dadkao dhan ayna caamu ku tahay isagona dee waa sidaas waxaa sheegtay in xoolihiin ay ka baabi'een isla markaana muddo bila uusan seexan ma ka filayseen in falkan uu samaynayo maya hada ma aynaan ogeyn waa la waardiyeyn lahaa lama ogaa karo de qof malageed waktigii waxa weeye malakmowdki hadii isaga waxa weye awasiiba qofna iskuma aadi karto waa gartay bal qaabka uu isku deldelay nooga waran haddii ay tahay ficilka sida u sameeyey amaba aad tagtay goobta deldelaada ninka de meel baa la yiri saaxa hameenkii u fiicnaay salaadii cisho iyo salaadii maqribki uu nala soo tukaday go-daa loo keenay go-daa la yidhi go-aas fogaa la yidhi gurigaas dal haddii aad qarqartid oo dhaxan iyo ay ku qabato subaxiibaa lagu baaraya haddii alla yidhaahdo marka go-i uu geed inta furtay isku daalkii iska soo laalaatay qoorta isaga xiray halkaa subaxii baa shalay markii waagi beriye toban saac masaajidkan soo adliybaa lagu war helay oo la arkay isagoo meeshii ka lulanahay marka maxarig buu isku deldelay mise go- maro maro go- ah waa gartay xoolaha u dhaqan jiray bal nooga waran qaybaha ay kala lahaayeen geel iyo ari way ahaayeen hala tara badnan iyo ari xoogaa fiican u lahaa okay marka maxaa qiyaastii dhintay maxaase hadda haray waa waxaan u malaynayaa waxbaa in joogaani hadda aniga qiyaastaas ma keeni kare baadiyana uma bixin waa sidaas weeye ka warran bal deegaanka abaarta ka jirta iyo baaxadda ay leedahay miyo waa weyn tahay dhibaatada hadda ilaahdaa loo sheegtaa waddanku caws iyo midna baab male faarsimadii la heli jiray xoolaa lasii jirana waa la waayey hadda eedaha wax laga hel heli jiray iyagiina kulli waa layska waayey miyii magaalada waa la liitaa ilaahay fadligiis haddii aan waxa weeye aanaan wax ku helin bini aadam hadda aan u sheegaynahay ma jiro hadda wax noo qabanayo waa gartay goormaa ugu dambeysay deegaanka aad ku nooshahay iyo agaarihiisa roob wakti uu idinku da-o roob waxaa ugu dambeysay kulley sanadkii guga haddeerna meelo yaryar calaala iyo wax laga sheegay iyagana hadda abaarda weyn saasa maaha wax weyn maahan oo waa waxan ayaan horaa bil ka hora marka roobkii gugaa ugu dambeysay gugii dhawaa dadkii haddii ay saas dhibaatadaasi abaarta aadka u daran ay sheeganayaan marka maxaa allabari iyo ducabari loo qaban waayo maya roobdoonno iyo badan allabari waa barina ilaahay ilaahayna waxa weeye markuu waxa weeye u doono isagu bixiyaa maogta oo ladhihi jiri haysa min bacdi ma qanadu ilaahay qur-aankiisuu ku yiri marka dadku waxa weeye markuu ilaahay rabo isagaa roobka dejinaye taasana qasab uguma lihin baryaan ku ah bahalkii aan aan ku leenahay inaan barino ka waran falkan deegaanka ka dhacay ah qofkan isdeldelay dadka deegaanku sidee u arkeen maya da wuxuu waa iska dhacaan dunyada dadka wax badan oo adduunka ka dhacaa jira dad xabad isku dhifta dad waxa weeye isfarkiya mid suncadda mid waxa weeye si kale isu dilo toore isku jeexa adduunkay ka dhacdaa waxaana wax cusub maahan waa wax markaas waa laleeyahay ilaah u naxariisto waa hawl weyna ka dhacday waa laleeyahay laakiin wax kaloo hadda laga sheegi karo lama arko qofba sidaa loo dili marka mawaad ka cabsanaysaan in falkan dhacay dadka kale ee abaartu ay ka saamaysay xoolaha ay iyaguna ku dhaqaaqaan wallaahi lama ogaa karo wax hadday wax un bilowdan yihiin qofkii wan kolley ismaraahi barnaamijkii hadda ma maqli jiray iyo wixii hadda ka hordhacay kolley xubna waa ka soo qaadanaya laakiin ma ogin ilaahay ka badbaadsan leen amada khayr qaba deegaanka wax ogub ku ah miya falkan maya maya wax waa jib jireen mar dad badana hadda wax hadda ka hor dhowr xabba anigu waa ogahay abarabalen sidaasoo kale kolley ka furteen dee lamana ogaa karo qofka haddii dhimirka laga galo da wixii markii hore kaskaasi ka raacda combuterkaas qof ogaan karaayo ma jiro ilaahay un baa og mi carruurta anigu qaar baan aqaanaa kuwa waaweyn gabar la qabo iyo wiil iyo kuwa la yaryarana waa jiraan laba reerna wuu lahaa anigu hadda sirakoobkooda ma aqaan hadda umana qasbin oo hadda adeerkiisna waan ahaay laakiin baadiyaha ma aanan tegin kolley waa sidaas wey
maxaa ugu baaqaysaa dawladda iyo dadka soomaaliyeed sadaqada la baxaya in ay idinkugu soo gurmadaan abaartan deegaanka ku habsat maxaa baaqa jeedinaysa horta nin nin baa waxaa la yidhi waa intan weyne looga tegey baa waxaa baalkooda ka la yidhaahdaa cuntay marka ninkii isaga ordayuu raggii laylaha uga soo tegay buu yimid markaabuu yii la yiri walaawa weynihi markaabuu yidhi eyda kaa cunaysay maxaad uga celinaysa iyadii aaba ku heshiil ahayd buu yidhi marka hadda qoladan dawladda iyo maamulada iyagaaba waxa weeye hadda isku mashquulsano kuwaas in la wixii hawshii utiilay